marxuum ugaas xasan ugaas khaliif ayaa waxa uu ku dhashay degmada halgan sanadkii kun sagaal boqol lix iyo afartankii waxaana uu ahaa marxuum aqoon sare u leh dhinaca maaliyadda jaqooyin kala duduwan ayuu kasoo qabtay dowladii dhexe ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxaana uu si gaar ah u maamulay dekedaha muqdisho boosaaso kismaayo iyo berbera imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar oo saaxiibo dhow ay ahaayeen ugaas ka geeriyooday ayaa waxa uu v o a uga waramay waxyaabaha lagu xusuusan doono ugaas xasan kow anuu nin soomaali ahay oo soomaalinimada ay ku weyn tahay go-aamada oo qaadahayana anay go-aan deg deg aan usa qaadan jirin go-aan shaksiyadeed ma qaadan karo qofku markau mas-uul dhaqan yahay waayo shaksi caadiya markaad tahay iyo markaad ummad mas-uuliyad u hayso haddii kelmad afkaaga kasoo baxda ay tahayna saameynta ay yeelan karto haddii ay qalin tahana saameynta ay yeelan karto sanadaad badan ay socon karta marka anuusu nin degdega ahayn anuu saqay ahay oo waxbixintiis inta aan ka aqiinay sida uu masaakiinta u soori jiray waxa waaye nin aan hadda aan tilmaami karo ma ahayn dhaqanka inta hadda aniga aan ka aqaana ugaas xasan alla naxariistee waxaan dareemi doonaa in la xasuusa doono ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in uu jiro dhaqan u dhexeeya labada beel beesha uu ugaasku u yahay iyo beesha ugaas ka geeriyooday annagu waxaan nahay dad wada dhashay ugaasyadu inkastoo beel kasta ugaas duubtana ugaasyadanada iyo waa isku waxqabad nin markau dhinto ninka kale ayaa sii haya xilka markii kan kale la duubana waa isla hayaan hadba kii jooga ah labadaas beelood ugaas u ah markii nin dhintana ninka kale markii lasoo duubo waa iskaalmaystaan maahane hadda ugaasnimadii uga hara ma aha aniga koleyba aqoonta hadda aan ka warhayo ugaas khaliif iyo aabahay ugaas maxamed ugaas nuur ayay ka bilaabatay haddana anaa jooga oo haddii ilaahay uu iisii kaadiyo intii ugaas laga duuba anaa aan labadii beeloodba aan jecelahay inaan maaragtay sidii ugaasnimo ugu shaqeeyo un dhexdhexaad ahaan si labadayda gacnood camal aan ugu shaqeeyo wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan kana mid ahaa duubabkii ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in maanta dhaqanka soomaaliyeed culeys uu kasoo wajaho dhinaca siyaasadda culeys way leedahay stress badanna way leedahay qof kasta oo siyaasi oo kursi raba mar kasta uu ku yimaado iyo waqti waliba wuxuu jecel yahay inuu helo kursigaasi ama danta markaasi uu leeyahay hadduu helo si sharaf leh oo karaamo leh inuu kuula dhaqmo ayuu jecel yahay hadduu waayana wuxuu jecel yahay inuu reerkii dhexdiisa qulquluto iyo dhibaato uu ka dhex abuuro ayuu jecel yahay culeyska ay leedahay waad dareemi kartaa reer isku toosan wanaag iyo dhaqan iyo xushmad ka dhex jirto markii dan siyaasadeed ay soo kala dhex gasho khilaafka iyo culeyska ka imaanaya waad dareemi kartaa xalinteeda in loogu baahan yahay duubkii iyo raggii garbaha u ahaa nabadoonada ah iyo arrintaas ayada inay mar walba saameynaysahay culeysi ku noqonaysaa imaam daahir imaam maxamuud ayaan weydiiyey qofka ay u sahlan tahay marka ay timaado go-aan qaadashada siyaasiga ama qofka dhaqanka hogaanka u ah
go-aan shaksiya u qaadan karaa laakiin qofku markuu dhaqan yahay go-aan shaksiya isagoon tala aan gelin isagoo aan xisaabin isagoo aan miisaamin ma qaadan karin waayo go-aamada uu qaadahayo isagaana ummadda u duceeyaa laga rabaa anugu ummadda wax u turaayo ayi hore ka shaqeeya qaataa laga rabaa waxa uu sameeyo xumaanana wax la ilaabi kara ma naqahayn wax waadaxay naqon doonaan waxa wanaagah uu qabtana waxay noqon doonaan wax isaga lagu xasuusto lagu ammaano marka intuuna qaadan ka hor waa aanu ka fikiraa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne